halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
afar boqol iyo afartan caruur ah oo u badan kuwa da-dooda ay ka yar tahay shanta sano ayaa nafaqadaro ku soo ridatay bishan gudaheed degmada waajid ee gobolka bokool taa oo ka dhalatay cunyaraan soo wajahday qoysaska ay caruurtaasi ka soo jeedaan sida uu ergo u sheegay doctor mukhtaar axmed xasan oo ah dhakhtarka ka howlgala xarun caafimaad oo ay maamusho hay-adda maxalliga ee gareedo ee waxaa ka jira ee nafaqadar heerar badan ayay leedahay hase ahaataa labada heer oo aan hadda maarkin oo aan ku ee qabanno labada nooc horta waxay tahay ee xarunta quudinta o t b ga waxaan ku haynaa bishan ama aan ku qabanay boqol afartan iyo sagaal xarunta kale ee t s b gan waxaan ku qabanay laba boqol sagaashan iyo kow ee waxaa kaloo jiro tiro kaloo aan u gudbinay xarunta jisaska oo ee loo yaqaano s c ga kuwaasoo tiradooda ay ahayd saddex iyo toban caruur ah waxaan u qabanaa ee labada nooc oo xarumahan leenahay o t b ga iyo t s b ga ee runtii een, waan haysanaa dhammaan wixii loogu talagalay oo- oo loogu talagalay nafaqada ee, in lagu nafaqeeyo carruurta ee qabta ee nafaqa darida heerka o t b ga waxaan u haynaa sida palampneta ama malmalaatada baasha loo yaqaano taasoo ay jirto een, heer ay ku soo geli karaan oo loogu talagalay iyo aalad lagu baaro oo lagu ogaan karo in uu ka mid noqon karo t b ga ama t s b ga kuwii ee heerkaas soo buuxiya waxaan ku qabanaa xarunta o t b ga ama t s b ga kuwii oo aanan awoodin ama kasii hooseeya ee cabirka aan ku qabanaa labadan xarumood waa iska gudbin ayagan waxaa sababa horta nafaqadarada waxaa sababa ee cunugii oo aan helin cunto ku filan ee ee iyo waxaa kaloo keena cudurro haleela ama ku dhaca ilmaha sida shubanka ee respiratory problemka ama cudurradan ku dhaca neefmareenka ee waxyaabahaasa sababa ee nafaqadarida iyo cunuga markuu dhasho aan breastfeeding fiican aan loo sameynin ama hooyada iyadoo nafaqadaran cunuga dhasha waxyaabahaasaa sababa in eh, nafaqadaro ay timaado haddana maadaama ay sanadkii hadda lasoo dhaafay wixii ka horreeyey bay iska jireen abaaro degmadan waajid waxaa muddo shan sano go-doon ay tahay ma jiro gaadiid xamuul ama rik- rikaab qaado oo ka baxa ama soo gala magaalada tani waxay xumaysay xaaladda nolosha bulshada waajid ku nool dadku waxay ku tiirsan yihiin gaari dameero si dhuumaalaysi ah raashiinka uga soo qaada tuulooyinka ceelboon buur dhuxunle warmad ebda iyo kurta oo shan iyo labaatan kilomitir ilaa sh- afartan iyo shan kilomitir waajid u jira beeraleyda ku nool tuulooyinkaasi oo haysta kayd misgaha iyo weliba ganacsatada oo tuulooyinkaasi soo marsiiso ganacsigooda ayaa suurtagelisay in laga soo raro raashiin si dhuumaalaysi ay ku hesho waajid maamulka degmada ayaa inoo sheegay in ay yaraadeen dadkii gaari dameerada ku soo gelin jiray raashiinka cabsi ay wadooyinka kala kulmeen iyo in mararka qaar la gubo raashiinka haddii la qabto iyagoo alaab u wada waajida taas waxay keentay inuu kordho qiimaha raashiinka lagu kala iibsan jiray gudaha magaalada laba bilood ka hor kiilada sonkorta waxaa la iibin jiray labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah laakiin hadda waxaa la kala siisanayaa soddon kun oo shilinka soomaaliga ah kumbada misgada ah waxay xilligaasi ahayd toban kun oo shilinka soomaaliga hadda waa labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah sidoo kale waxaa qiimo koror ku yimi raashiinka kale ee caadiga ah raashiinka lagu keeno gaari dameerada waxaa markiiba horey ka iibsada dadka dhaqaale ahaan roon ee deegaanka laakiin dadka barakacyaasha ah iyo danyarta ku nool magaalada waxaa ku adkaatay inay iibsadaan raashinkaas qiimihii si sarreeya darteed afar kun laba boqol iyo toddobaatan qoys ayaa barakaca ku ah degmada waajid sida uu inoo sheegay aadan cabdi xuseen oo guddiga barakacyaasha ee waajid ka dhisan ka mid ah duulay sheekh iimaan waa lix iyo soddon sano jir ku nool xerada barakacyaasha towfiiq ee waajid wiil saddex sano jir ah ayaa hal toddobaad ay ka haysaa nafaqo xumo uu ka qaaday cunto yaraan haysata qoyskooda waxay qoyskeeda ku tiirsan yihiin xaabo ay ka soo gurto duurka xaabadaas waxay ka heshaa labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah lacagtaas oo labadii maalmoodba ay suurtagal tahay in hal maalin oo hal gelina ay wax karsadaan waxayna u goysaa hal koombo oo misga ah mararka qaarkooda ma helaan saliid ay ku iidaansadaan iyo shaaha wiilkeeda ay nafaqadaroxumada hayso waxaa hadda ay siisaa caano nafaqaysan oo laga soo siiyey xarunta caafimaad oo ay maamusho hay-adda gareeda oo ay geysay markii ay nafaqaxumida ku aragtay toddobaadkiiba hal mar ayaa la siiyaa waxyaabaha nafaqada soo celiya ee lagu baxnaanayo wiilkeeda
badanhayt way baanhaytainya maqaajeno hungurudaro nafaqodaroba way baa hungurudaro kuwaasogda haye markila qorse eedi eeda nafaqodaroni hayt way kudareemay onagaase way baa shigo memandahe ele musurumow way baa ilaahay qoolsheya way suubeey markaan onagaas nafaqodaro kadareemay way baahan way suubeey walaago aane i walaalasada siyaha ila sacdan waan eeda nafaqodaroyin ku hay geeki walaalow iraabtaabo walaashaa ee karsana oo kuna oo kuna walaago ili ugun darna ambuulisha muleyleero ley karsadahay waydan ku helaane qornyi koofana ertaana qornyi kashaanana suugajeyana hagadana martinobo shoodoonbulayona rubago soqoro mindirayo ku karsaan hiraatana madookal nishailama isku bahaana gees menalkasakurogan haminkina hoobun yoo helnoon alhamdulilah hoob walangamer walaalkaasadanayo geega tawartananaaytee mana sidoo gaar kirado bariisoogaana siyo haminkookana isku karsadaan soodisa muraysa way kurowda labaatan kun shil yoomea aritigornyo tumishan kuwan noo gaday way weelanay shankun oo rubaago wa weelana walaala walano dhimano rubaangi ama i ana laade baaha oo dilahayte inshoodnuna afku farow koo gaday hoobana arday qofku amaakaba indig farow koo gaday haye farow koreesarin marka daaraw digir marka daaraw reesileedee dakufuuna bareed admugu aawi ahamgo reedeed yaakaba dakufuuasu galaan reeada mugu horta walaa orafaakasana dili alhamdulilah iyal aashay aasdarogole away baanti tabartaane dadaalahayn oob ilaahay dan kudhamaada ma ilaahay dan ninkuweedamaada way balfadaane erdeeda waabood ertigornyo lisheena rubaaga la kariye abadaana boorada ee muslimka dhaaku amaasayoo lanka dala jelmeedka talbuushna maqaba jelmeedka lanka dhaafo wayn kaariye way hortaan wadanaa ay dafneesa siya eraan tuulada safarnooley oo saddex iyo afartan kilomitir dhanka bari ka jirta waajid ayay ka soo barakacday waxayna halkan joogtaa hal sano iyo saddex bilood dowlaha qoyskeeda wuxuu ahaa qoys beeraley a nuurto cabdi ibraahim qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay toddoba ruux oo shan carruur ay yihiin laba ka mid a carruurteeda oo kala jira saddex sano iyo sanad iyo bar ayaa hadda la jiifa nafaqadarro waxay sheegtay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay aanay dabka u shidin qoyskeeda nuurta ayaa raadiyaha ergo u sheegtay in nolosha qoyskeeda ay ku tiirsan tahay shaqo dhardhaqis ah haddii ay ka hesho dadka magaalada ku nool fursaddaas oo aan haynin mid ay si joogto ah u heli karto fursaddaas oo aysan ahayn mid ay si joogto ah ku heli karto marka ay hesho fursaddaas waxay heshaa hal doolar oo maalintaas ay dabka ku shitaan waxay sheegtay in mararka qaarkooda ay deen qaadato dukaamo ay macaamil yihiin waxayna ka bixisaa maalinta ay shaqada soo hesho iyada irsaagma hata qaable oo menaramigoyo qaadayaan madne liinin hunsaasa yaku dareem waal una helahayn walaala hotum hataninka dareem wal una hataka haaysana oo una madle magaalada galaan lanki oo walaalow oo dhardhigaayo dharlandhiga hooba dhar hata handhigneen haado iyaalkan geesidayka geerool hatana waaye liinta oo oo meela roolan baaba hataa soonki diimaayo wal kale unuka afuraani male hatanooba afila furi iyada menaraay mugo liidin madahta geeklan wal nantaraw heed wal antaraas unan wal nin gobodo fadi kaam iyada anka mas unla iyada an baahagna hiraabtu hataa mugo hiraaban iska dhaafa humaalan ba yaba baliida ee wal yar oo boorish eshood oo oo tumunkulaha gadi maahi wal kale una iyaal sii hayna male sida wagti walmaya male halka wagti baba wal una aagna waysagna sababtee maya hobal hataa wal adka shaqeesooda ka shaqeesanahayna wal ay walkas heyd ooda wal haki degdeg wal kiisiyaas adag lahayna may baahadaas leme adamba gobolka magaalo ahan inta madun inu nololinta ka helaan amintan dhar hadhika halko dollar labaatan kun sadiin hayna hoob ana geeska irhayinka dhiri sodonkunga hele sodonki ama ishoodo boorish ayona ishoodo shamure hoyana tuman kunla gado ishoodo boorish ayana likunla gado hagade madu heed yoogiya hataa mago ay hoob ana maalin walankari hamiinka walwankariyow hooban hamiinku walankari hiraabto walmankario saas amal aya ankabilamugo inti nafto oo eliska ebeselee gabadha nuurto oo saddex sano jir ah waxay nafaqadarrada ka haysaa kow iyo toban maalmood halka wiilkeedana sideed cisho uu xanuunsanayo waxay sheegtay in dhakhaatiirta ay u sheegeen in carruurteeda ay hayso nafaqadarro heerka labaad a dhakhaatiirta ayaa sheegaya in heerka nafaqadarrada aada u sarrayso maalintiina xarunta caafimaadka gareedo ay qaabilaan toban ilaa shan iyo toban carruura waxaana heerkan gaarsiiyey go'doonka iyo cunyaraanta ka jirta magaalada boqol iyo soddon kale oo ay ku dhacday nafaqadarro ayaa bishan gudaheeda lagu baxnaaneeyey xarunta hooyada iyo dhallaanka ee waajid iyo tan ay maamusho hay-adda a r d oo ah hay-ad laga leeyahay dalka jarmalka muxudiin xusni raadiyaha ergo baydhabo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada